iyo allah u naxariisto marka hore anigoo ah awees muuse arbow awees fundi ahaana e cayaartooygii kooxda horseed ee lambarka labaad iyo xulka qaranka soomaaliyeed waxa waaye jelaani khaliif ilaahi ha u naxariisto sabari imaan la naga siiyo waa lejan lejan nin lagu tilmaami karo waaye sababtoo waa nin sigiftiyadii ilaa eediyadii kubadda dheelayo garoon ku jirayuu ahaa ilaaha naga sabar siiyo isagana jannada allah ka waraabiyo aamiin marka goorma ayaad isbarateen allah u naxariistay jaylaani khaliif jelaani khaliif waxaan isbaranay isku nimid kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii ayaan kooxda horseed ku soo biiray asagoo markaas goolkiibar ah cayaartooy waaweyn oo khaymo lehna ay joogaan ayaan kusoo biiray kooxda isla markiiba garoonka ayaan isla galnay jelaani toddobaatan iyo toddobadii marka kooxda horseedna waa iskala ciyaarteen xulka qarankana waa ka wada tirsanadeen sax waa ka wada tirsaneen anigu kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii markaan kusoo biiray kooxda oon hal sano cayaaray isla markii xulka qaranka lai qaatay jelaanina hor marka horeba xulka qaranka u ahaa isagii aniga marka meeshaan kusoo wada bilownay waayahay marka maxaa lagu tilmaami karaa marka laga hadlayo jelaani ka shaksiyan iyo ka xirfad goolhayo ahaan wallaahi jelaani mala soo koobi karo arrintiisa jelaani wuxuu ahaa haddee number one goolhaye taariikh ahaan muddo badanna garoon ku jiray oona nin aada goolhaye asoo kale aanan soo marin waddanka u ahaa ummaddoo dhan waa og tahay waa garta muxuu kuma teesta marka inuu noqdo goolhaayihii ugu fiicnaa ee soo mara xulka qaranka soomaaliya ee kubadda cagta abid wallaahi wuxuu ku munaystay xirfadiisa dadnimadiisa qaran jaceylkiisa naadi jaceylkiisa iyo isagoo wax dheeraa goolhayayaasha soomaaliya soo maray xagga saaiska nin dheer oo kubadda jecelo wuxuu ahaa technikadiisana aada u heersarayso waa garta marka aan ka hadlayno kooxdii maaragtay kubadda cagta ee horseed oo aad ka wada tirsanadeen dhanka difaaca aad ka wada tirsanadeen dabcan sidee isu fahmi jirteen maxaa ku xasuusata horta markii aad goolhayaha horta markii goolhaya la yidhaahdo goolhayaha waa ninka hogaamiya kooxda sababtoo ah waa ninka ugu dambeeya ee dulduleelada kooxdao dhan u jeeda waaye ninka haga waaye ragga difaaca ah yidhaahda inta soo dhowow xagga istaag hebel iga fiiri ninka kooxda wadoo waaye marka wallaahi ninyahu jelani mala soo koobi karo wuxuu ahaa nin aada iyo aad guusha ku dadaalo guushana jecel oon isdhowrayno ahay
waa dhanka xulka qaranka soomaaliya muddadii uu goolhayaha ahaa inta aad ka xasuusato ma jiraan ciyaaro maaragtay maskaxdaada aanan weli ka bixin uu soo bandhigay
wallaahi jelani ani mala soo koobi karo jelani waxa waaye ninkaasi anigoo yaraan daaban jiray horta marka hore kacaankii dowladdii kacaankoo dhalaninaan jelani anagoo ilmi yaraan derbiga inta kasoo boodnaan daawan jiray specially intaana kooxda ku biirinon anagoo yarayraa ragga isagoo kale oo reer cadmaawi oon derisnahay aan raaci jiray a mataqaanaa aan kooxda raaci jiray gudaha i gelin jiray jelani marka nineteen sixty ninekii sixty eigtkii anoo cunug yara ilaa haddeer waddanka u ka burburaan aan wada nooleen waa nin aada iyo aad shaksiyadiisa aan la gaari karin dadnimadiisa aan la gaari karin wallaahi waxaan ku tilmaama ma aqaano jelani waxa waaye taariikh sahlan ma aha taariikhdiisu sababto ah waa nin lexdameeyadii kubad soo cayaaray aan haddina ugu imid toddobaatankii iyo toddobadii garoon aan garoon isla galnay meel wada seexanayna ku wada xareysnayn wan kalaab aan joognay waa taariikhdiisa aaday u weynta ilaahay ha u naxariisto ilaahay jannada ha ka waraabiyo waa u ducaynaynaa annakana ilaahay nama fidneeyo bacdigiisa ilaahay nama fidneeyo sidoo kale waxaa asaguna isla sanadkaa naga dhintay kabtankii kooxda ismaa xaaji maya la yidhaahdo iskooda oo isaga nin aan kabtankii kooxda kabtankii qarankana ahaa marka ilaahay ha u naxariistaan leenahay jannadana allah ka waraabiyo